dadka ku nool tuulada buurfuule kana mid ah tuulooyinka hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa walaac ka muujiyey biyaha uu keenay webiga shabeelle kuwaas oo tilmaamay in mararka qaar halkaas ay ka dhici karto fatahaadda webiga shabeelle taa oo kal hore saameyn lixaad leh ay ku yeelatay dadka degan tuuladaasi cabdulaahi yuusuf xuseen oo ka mid ah waxgaradka tuulada buurfuule oo waraysi gaar ah siiye raadiyo isna ayaa ka warbixiyey walaaca ay ka qabaan fatahaadda webiga shabeelle hadda waa qabnaay waxaana hadda wuxuu webiga sheegay labaatan mitir ilaa soddon mitir uu soo dhaqaaji oo waxa ku aadan simow ama filter hadba qof kasta uu kasaayo waxaa intaas dheer kaas hadda meesha yaal hadduu roob ku korda oo fatahaadda meesheedii ka bilaabatay joogtaa marka wallahi hooyga iyo dhinaca beeraha labaduba waa uga cabsanaynay albaab waa ku dadaalnay albaab baxay ma jiro laakiin wax dhulka hoostiisa kasoo baxaayo caratuurkii meesha lagu sameeyey hoostiisa waxa kasoo baxaayo waaye oo maaragtay dhaqaajiye ilaa iyo soddon mitir oo webiga ka dhaqaajiyey hadda nafirkeeda tuulada waxaa ku gadaaman biyaa ku gadaaman oo xagga dhinaca koonfure usii badan weliba hadduu kaas hal maalin oo roobka kor da-ana fatahaadda meesheeday kasii bilaabatay oo mid waxay naqanay kor sare usii kacday naqanay dhinaca kale cabdulaahi ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban karin haddii webiga uu gaararka jabsado waxna uu ka codsaday maamulka gobolka gandegmada iyo hirshabeelle in laga garab siiyo caratuurka webiga shabeelle saacadda haddan joogno wax hadda hal oo u hayno ma hayno meesha hadda wax laga qaban lahay le awalaa laga qabtay waa lagu dadaalay hadda albaab lagu baxay ma jiro laakiin intaas waxaa keenay siimoga hadda aan kuu sheegayo ama filterkaas kaasna wax ka qabad male wax ka qabad male kaas waaba ku daalnay kan oo maarig hadda indhaha ka dayaynaba waaye wuuna soo dhaqaaji ilaa iyo meesha qaarkeed boqol mitir uu gaarsiiyey oo waxgaas ku aadan asigoo hadda weliba roobka kordhicin maalintuu roobka kordhaco waxa waa markaa xabuu mara cilidaasaa marka niyow waana wax muuqdo ma aha wax markaas umalays ee ma ahe wax indhaha hadda noo haayaan waaye taasna way dhacaysaa hadduu roob inoo da-o in biyaha meesha hadda joogaan ay kasii tarmaan oo guryaha qaarkood loogu soo doono dhinaca tuulada haddii lasoo aado xaqiiqo waayo taas oo ma aha markaan umaleys ama wax markaas oo shaki ku jira ma aha xagga iyo beeraha kuu soo haray mar kale qayb walbao meesha ku aadan iidan dhibaatadaas wax loo sugaayo ku dhici doono waayo waxaan soo jeedinaynay in qaybahaas hadduu alla edmo hadda dhulka wuu qoyan yahay wax badan nalaga saaciida hadduu alla edmo wixii kaloo dadaal dheeraad oo nala samay karana saas oo kale in markaas nalagu garab istaago hadduu ilaah yidhaahdo marba marka ka dambaysa waxaa sii kordhaya walacyadaha ay muujinayaan dadka degan hareeraha jiinka webiga shabeelle kuwaasi oo saameyno lixaad li kala kulmay sannadihii hore fatahaadda webiga shabeelle